waan dhowahay raadiyo muqdisho aadbaan salaamaya shaqaale dhamaan shaqaalaheeda shaqaalaha tuuka iyo qaranka soomaaliyeed dhammaantinba aadbaan idin salaamaya hawshaeedaad qaranka haysaan aad iyo aad baad idin mahadsantihiin maanta waxaan waraysiga weliga warbixintan doonaya inaan kaga warbixiyo xaalada dhulka ka taagan gobolka maamul goboleedka hirsha maamul goboleedka hirshabeelle taas oo ah waqti aynu ku jirno silaala webigii sii gurayo magarata xaaladii laana soo soo saaraysa dadkii baadiyaha ku noolaa dadkii baadiyahana ay soo kacayaan xagga webiyada webiyadina biyihii gurayo dabeedna in loo diyaar garoobo xaaladaa oo magarata dowlada federaalka iyo iyo maamul goboleedka hirshabeelle hadday noqoto labadaba magarata ay u diyaar garoobaan sida xaalada magarata dadka ay ugu kaba ku saari lahaayeen ayay u yeysan howlaha qaar doona iyo waxyaabaha dhibaatooy iyo waxyaabaha doonayna inaan qabano insha allah maadaama muddo kooban imakaa konton joogno markay fiirnimo dabeedna iyo howlaha loo qorshaysan oo inaanu qabano aan u baahan nahay insha allah haddii la yidhahdo way ee marka ee waa halkee marka meelaha ugu daran ee biyola'aantu ay ka jirto een markii la yidhaahdo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo maamulkan uu ka arrimayo
wallaahi gobol labada gobolba aada uga jirta xaaladda waxaa uga sii daran imika hadda uga sii daran gobolka hiiraan gobolka hiiraan waxaa imika webigii guray webigii qashinka waa lagu soo shubaya shimibiyo baa ka dilaacay ceelashii waxay noqdeen ceela aan nadiif ahayn marka wallaahi dhibaato xaalad aada u daran baa gobolka horta hiiraan ka taagan idinku waa ka warhaysa soo ka warhaysaan xaalad badan oo magarata shimibiyoodkiina ka dilaacay waa adig weyn markaas gobolkaas aada uga sii daran way maxaa maxaa marka lagu micnaynayaa guritaanka uu sameeyey een webiga shabeelle ee mara labadan gobol shabeellaha dhexe iyo sh- iyo iyo hiiraan
wallaahi miyo waktigii dad maadaama ilaalaan joogna sidaan dadka magaranataa hoyaalka ah ee magaranataa weyse loo sheego xayayaan in xilligan mar walba xilligan waa jira saacadda uma kala gaarno xilliga jilaalka
waayahay ee waxa ugu daran ee qofka bini aadamka ah waa dhanka biyaha hadday biyo la-aan jirtana dee xaaladda qofka bini aadamka aad bay halis u noqonaysaa maadaama aad tahay wasiirkii biyaha iyo tamarta een maamulka een hirshabeelle qorshaha wasaaradaada u degan muxuu yahay
wallaahi qorshaha wasaaradadood idda idegada waxaan u kala qaado qorshaha maagan iyo qorshaha soo socda maraysa imika waxaan nala diyaarsan inaanu maconta si degdega xaalada magarata hiiraan wax uga qabano ceelanu raadino ceelashii oo dhan waan waan waana qorsheyno qorshihii waan insha allah dadaalkeenu ku jirnaa waxna waa noo suurta galaan waxna waa noo soo socdaan insha allah sidaan ugu dhexsaa badan baan ooka doonayaanu gobolka hiiraan uga qabano dhibaatada taagan waxyaabaha kalena qorshata waxaa kamid a sidaanu dadka awaciyey maadaama waqtigii jiilaalka la galay sida dadka reer baadiyaha ay ugu heli lahaan biyo dhaanta loogu heli lahaa oo lagu geyn lahaa geedahooda ama tuulooyinkooda ama degmooyinka way ee waxaad tidhi qaar ka mid ah een waa inoo suura galeen een in een dadka een aan u samayno een qaabkii een loo oonbixin lahaa maxay tahay waxyaabaha idiin suura galay
wallaahi ilaa hadda waxaa noo suurtagalay inaanu horta u diyaarino biyihii la- sidii loo waraabin lahaa weydii wixii aanu u diyaarino madaxweynaha maamulgoboleedka hirshabelle uu nagala shaqeeya aad buu ugu mahadsan yahay kuwaasina iminka insha allah ay bilaabmi doonaan wegada soo socda way biyaha xaggee kaga keenaysaan maadaama dee aad sheegayso in biyo la-aan ay ka jirto labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraanba wallaahi waxaa dee kullay ka keenina waxaa jira horta ceelashaygaga ka jira magarata wejidin baa guray laakiin ceelasha kaga geelimaysan saddex ceela sidaas yaalla magaalada sowhar kuwaasi kale waa laga dhaamin karaa magaalada dowla burjeed sidaasaasil ceel baa ku yaalla marka meelasha ceel- ceelasha rigaale een ceelasha gelin ayaan insha allah uga dhaamin doonaa hadii la yidhahdo way hadda een webiga een sidaad sheegaysa meelaha qaar een waa uu ka guray een shabeellaha dhexe iyo iyo hiiraan hiiraanba ha ugu darnaadaane een ceelashana dee dhanka een webiga uun ayuu biyo ka helaa een sideed u maaraynaysaan marka hadduu webigu uu sii wado inuu sii guro hadba ceelashiisoo iyana hadda halis gelin mayaan horta ceelasha waa laba qaar waxaa ka hela dhinaca webiga qaarna waa ceel biyiga ceelkaas dhinaca webiga biyaha ka hela magarata waa kuwaas iska dureen bay magarata qashinkeenu ka xidhna dadkeenu ka joogsinay aan ka midneyna ciidan baa la duldhigay waan xidhnatay tiri kuwa kuwaas ma shaqeyna imika magaalada beledweyne aan ku joogsinay ceelashii webiga ka heli jiray biyaha maadaamii biyo nadiif ayna ku jirin markaas waan joogsinay laakiin imika waxa la isticmaala waa ceelashii ruga diina intaan xakamayntirna waana xakamayna insha allah waanu dadaalayna welina waan ku dhex jirna hawsheeda wasiir laakiin arrintan sida muuqata waa idinka weyn tahay ka maamul ahaan een waxaad u baahan tihiin een dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamiga inay idin caawiyaan ilaa iyo hadda ma jirtaa wax wara oo dhinaca dowladda dhexe ama dee hay-adaha kale ee idinka caawin kara arrimahan aad u dirtaan
way jiraan waan ugu jirnay warbixino warbixino qaar meel fiican u marayaan kusoo jawaabeen qaar kalena sugayna jawaabtooda insha allah waxaan ku tali jirnaa bisha gudaheyga inaanu dhammaantiin ka wada helno warbixinka sida dowladda federaalka ah haylaha caalamiga intaba waya ugu dambayntii marka waxaa la sheegayaa meelaha qaarkood dadka biyaha webiga iyo ceelasha kale ay cabeen inay cudurro ay ka qaadeen maxaad kala socotaan arrimahaas arrintaasi way jirtaa cudurro badan baa ka dilaacay shuubiyeed baa ka dilaacay sidaas dowladda federaalka ugu soo durmatay aad bay ugu mahadsan wasiiradda caafimaadka ayaa dawooyin iyo iyo magaranka iyo xawaxa caafimaad ahaan u geystay aad bay ugu mahadsan tahay marka annaga laftigeeduna waynu ku dadaalno inaanu ka xakamayno ceelashii magaranka wasaxeysnaa iyo biyihii webiga waa inta badan ciidan baa la duldhigay waanu ka ilaalinay waanu dadaalayna insha allah intaa sidaas xaaladaas lagu jirtaa imika laakiin waa roon tahay waa soo yaraatay shilinka aad buu yaree shurbiyeed
waya marka meelaha ugu daran ee ee ee cudurradu ay ka dilaaceen een, waa halkee een, midda kale een, wax soo saarkii iyana bal ka waran hoos u dhac ayaa ku imaan kara
wallahi wax soo saarka hoosudhacda ku yimid kulley dalagii beeraha waxyaabaha waa maadaama webigu jira dee wax badan bay saameyn badan bay yeelanaysaa meelaha ugu daran shurbiyeedka ka dilaaceen waxaa kamida dee magaalada beledweyne dowla burdo waan maqlayey magaranka waa laysoo sheegay marka insha allah iwan waxa laga yaabaa madaxweynaha ama gobolka hirshabeelle iyo kii hogaaminaya inuu magaalada beledweyne iyo dowla burdo ku tago xaalad xasuusaraadina waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa een, wasiirka tamarta iyo biyaha maamulka een, hirshabeelle axmed muuse oo qadka telefoonka noogu warramayey wasiir aad baad u mahadsan tahay waayo adaa mudan aad baa madatay aad baa maadsan